halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid a efmyada geeska afrika iyo barta aan internet ku leenahay ee v o a somaly com
galab jimcaha oo wanaagsan ha dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa siddeed iyo labaatanka bisha oogost sannadka labakun shan iyo toban idaacaddana waxaa daadbixinaya anigoo ah cashe ibraahim iyo ismaaciil xuseen farja
qodobada aan idinku hayno idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah laba boqol oo muhaajiriin ah oo laga cabsi qabo in ay ku dhinteen doonni ku degtay xeebaha libiya booliska austeriyana waxay xaqiijiyeen in koob iyo toddobaatan qof oo muhaajiriin ah meydkooda laga helay baabuur xamuul ah saddex qofna shilkaasi loo xidhay
etlichen äh, Lkw-Wände der Verkleidung äh, keine Luftzufuhr möglich war.
badmaaxiin u dhashay dalka iiraan iyo dooni ay saaraayeen oo ka baxsatay burcadbadeed afduub ahaan ugu haysatay xeebaha dalka soomaaliya sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka oo galabta ku saabsan sharciyadda mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha soomaaliya intaasoo dhanse waxaa ka soo hormaraya warka caalamka
magaalada dhinaca koonfureed ee dalkan maraykanka ku taalla ee new orleans ayaa waxaa ka soo wareegtay toban sano markii waxyeello xooggan ay soo gaadhsiisay tuufaan xooggan oo lagu magacaabo katrina xilligan waxaa safarro ku jooga madaxweynaha maraykanka barack obama iyo sidoo kale waxaa maanta gaadhay madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka george w bush halka maalinta sabtidana la filayo in uu booqdo madaxweynihii ka horreeyey ee bill clinton george w bush ayaa madaxweyne ka ahaa dalka maraykanka xilligii duufaantu ay ku dhufatay magaaladan sannadkii labada kun iyo shanta halkaas oo ay ku dishay ilaa kun iyo siddeed boqol oo qof islamarkaana ay ku baaba'een ilaa boqol kun oo guri suuqyada dhaqaalaha eeshiya ayaa maanta oo jimcaha sii waday dib u soo kabashadooda xawliga ah balse kuwa qaaradda yurub ayaa u muuqda kuwo si tartiib ah u socda suuqa saamiyada jabaan ee niki ayaa kusoo xirmay koror boqolkiiba saddexa halka kan shangai uu helay afar dhibic sideed boqolkiiba maalin kadib markii uu kusoo xirmay shan boqolkiiba suuqyada kale ee dalalka dhaca badweynta baasifiga ayaa sidoo kale sare u kacay marka laga reebo suuqa hong kong oo hoos u dhacay boqolkiiba hal
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a warar soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda bal marka horeysay qaaradda yurub doonni ay ka buuxeen boqolaal muhaajiriin ah ayaa ku degtay xeebaha libiya saraakiisha booliska ayaa sheegaya in laga cabsi qabo in laba boqol oo qof ay dhinteen dalka austeriyana booliska ayaa sheegay in koob iyo toddobaatan muhaajiriin ah meydkooda laga helay baabuur bariga dalkaasi austeriya waxayna sheegeen in saddex qof loo xidhay arrintaasi warbixintan waxaa inoo haya jamaal cismaan
libiya ayaa sheegtay inay jimcihii maanta xeebaheeda ka heshay midadka siddeetan iyo laba ruux oo doonayay inay galaan yurub kuwaasoo doonidii ay la socdeen la qaraqantay kadib markii si xaddaafa loo buuxiyey sidoo kale awstriya ayaa iyana sheegtay inay ka heleen midadka toddobaatan iyo kow ruux oo muhaajiriin ahaa oo ay ku jirto gabar yar gaari qaboojiya oo kuwa xamuulka qaada ah kaasoo looga tagay xadka dalkaasi saddex ruux ayaa lagu xiray gudaha hangari kuwaas oo lala xiriirinayo dhimashada dadka gaariga ku dhintay waxaana booliiska awstriya ay sheegeen in ay dhacdadaasi uga shakisan yihiin inay ka dambeeyeen koox muqallisiin oo isugu jira bulgariyaan iyo hangariyaan sarkaal ka tirsan boliiska dalka awstriya ayaa tilmaamay in ay sidoo kale baaritaanno samaynayaan Etlichen äh, Lkw-Wände der Verkleidung äh, keine Luftzufuhr möglich war. Ob tatsächlich über das Kühlsystem des LKW waxaanu haynaa saddex ruux oo ay xireen booliiska hangari waxaan u malaynayaa in mid ka mid ah oo kuwa la xiray uu yahay gaariga xamuulka qaada waa bulgariyaan oo asalkiisu libnaani yahay mid ka mid a dadkaasina waa bulgariyaan waxaana uu haystaa kaarka aqoonsiga ee hangari baaritaankeennuna waxaan ku soo saarnay dukumentiga lagu safro oo dalka syriya taas oo ka dhigan in laga yaabo in qaxootigaasi ee kow iyo toddobaatanka ruuxa dhintay ay ahaayeen siriyaan boolisku waxaa sidoo kale ay sheegeen in dadka dhintay ay isugu jireen konton iyo sagaal rag siddeed haweena iyo afar qofood oo carruura oo ay ku jirto gabar yar oo da'deedu lagu qiyaasay hal ilaa iyo laba sanno jir dhanka kale mashaqada liibiya ugu yaraan boqol iyo siddeetan ruux ayaa la rumaysan yahay inay dhinteen ama la la'yahay dhacdooyinka xanuunka badan ayaa waxay daba socdaan qulqulka suugalootiga tirada badan ee sii galaya yurub kuwaas oo ka soo baxsanaya waddamadooda dhacdadani ayaa yurub uga dhigan tahay qaxootigii ugu badnaa ee gala dalalka yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in tirada qaxootiga ka gudbay badda mediteraneanka sanadkan ay kor u dhaaftay ilaa iyo saddex boqoloo kun oo qofood iyadoo sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii oo idinla ay marinkaasi qaadeen laba boqol sagaal iyo toban kun oo qof u n h c r ayaa sheegtay in sanadkan oo keliya in ka badan laba kun iyo shan boqol oo qofood ay ku dhinteen badda iyagoo isku dayaya inay ka gudbaan waxaana hay-addu sidoo kale ay sheegtay in sanadkii tegeyna ay dhinteen ama lagu la'yay badda ilaayo hadda saddex kun iyo shan boqol saraakiil qaabilsan dhanka amniga ee magaalada zuwara oo ah halka ay ka soo kictintay doonidii ku degtay badda khamiistii ayaa sheegay inay doontu waday dad lagu qiyaasay afar boqol oo ruux ibraahim al athushi oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda bisha cas ayaa sheegay in hadda la la'yahay ilaayo boqol ruux laakiin lasoo badbaadiyey boqol sagaashan sideed qof saraakiishu waxa ay sheegeen in muhaajiriintu ay ka kala yimaadeen dalalka ka hooseeya saxaraha bakistan siiriya iyo bangaladesh ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka talyaaniga ayaa sheegay inay meelo kala gedisan khamiistii oo keliya ka soo badbaadiyeen ilaa iyo kun afar boqol iyo soddon ruux ayna sidoo kale gargaar deg deg ay u direen doon yar oo kale oo siday boqol shan iyo labaatan ruux doontaas oo laga helay midadka laba kale ciidamada ilaalada xeebaha liibiya ayaa awooddooda aysan dhammayn inay wax badan ka qabtaan doonyaha yaryar iyo kuwa kalluumaysiga zuwara oo u dhow xadka tuniisiya ayaa ah meel ay isticmaalaan dadka mukhalisiintaahi iyagoo u sheega dadka ay tahriibinayaan inay talyaaniga geyn doonaan iyagoo isticmaalaya doonyaha si yaryar liibiya ayaa waxay marin u tahay muhaajiriinta doonaya inay dalalka yurub galaan mukhalisiintan oo ah shabakado isku xidhanna waxay ka faa'iidaystaan fowdada ka jirta dalka liibiya waxaana ay dadka siiriyaanka ahi soo marsiiyaan dalka masar iyagoo kuwa kale afrikaanta ahina soo marsiiya dalalka niger sudan iyo jaad warbixintii wariyaha v o a jamaal cismaan
waxaad weli dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan hobyo wararka ka imaanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in dooni laga leeyahay dalka iiraan iyo lix iyo toban badmaaxiin oo saarnaa ay ka baxsatay burcadbadeed soomaali ee oofduub ahaan ugu haysatay xeebta ceelhuur ee gobolka mudug si rasmi ah looma oga qaabka doonida u baxsatay balse warar ayaa sheegaya in badmaaxiintu ka xoog badiyeen afar burcadbadeed ah oo doonidaasi haysatay cabdulaahi maxamuud oo ku sugan hobyo ayaa ismaaciil xuseen farjaro stuudiyaha la fadhiya uu uga waramay sida ay doonida uga baxsatay burcadbadeeda iyo doonyi hosta labay ahaayeen shalay labadoodii iyagoo sidii u xiran baa mid la tagtay afar nin oo saarneed oo soomaaliya kolley kurigii saarnaabaa qabsadaan saan ku malaynayno waan kaloo ciidana kor uga yimid ma jirin ma garan waan gartay marka xilliyadee bay wax dhaceen walaa inuu shalay lix saac oo wax dhiman ba ugu yaraan lix saac oo labaatan dhiman shaqaalaha ay haysteen imsay ahaayeene iiraaniyiinta ah iiraaniyiintuniyo waxay ahaayeen lix iyo toban kolley sida la ii sheegay aniga ma joogin iyo afar soomaaliya labaatankaas inay yihiin umalayna wakhti intee la-eg baa markaa doontan la haystay walaa inuu saddex bilood oo wax dhiman ma mase saddex bilood camal ayay taagnaayeen marka goobta ay ku sugnaayeenna waa halkee ceelhuur meel la yidhaha waa ceelhuur waxaa la sheegayaa in doon kale ay jirto oo tan la socoto iyana la haysto taas ma maqashay adigu taas iyadana way joogtaa oo way xiran tahay macnaha madax furashadii midna loogama rabin laakiin ganaax baa la geliyey oo dhaqa sida ay u male maleeg u guranayeen ilaa hadda xilligan aan kula hadlayo ma jiraan doonyo kalluumaysato oo sifo sharci darra ah badda ugu jira walaalow hadda way fogaadeen kor bay jiraan laakiin way dhoodan yihiin ma garat marka xaggey u badan yihiin
ilaa xeebta la yidhaahdo hagaan ilaa iyo garacad inta udhaxaysa saas bay u loobayihin u taxan yihiin haddaan ku soo noqdo su-aashii horean ku weydiiyey nimankan maqan wax wara ma laga hayaa meeshay joogaan ama cid ma la soo hadleen wax wara iyo wax abaara midna kama hayna shalay ina dhaqaaqeena ugu wardambaysaa layihi
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi waa cabdulaahi maxamuud oo ku sugan hobyo oo ismaaciil xuseen farjar khadka teleefonka ugu warramayey
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan ugu yaraan boqol guri ayaa ku burburay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho kadib markii saaka aroortii halkaasi ay ka dhaceen dabaylo xoogan dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in dabayshan oo aanay hore u arkin ay qoysas badan hoyla'aan dhigtay jawaahir maxamed ducaale oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa caashe ibraahim aadan caashe cuud oo stuudiyaha ila fadhida uga warrantay sida ay wax u dhaceen
toddoba guri oo isku balooda aan ku jirna toddobada guriba way burburtay maxaa burburiyey Da- duufaan duufaan iska ordaysa annagu meelay ka tiin maqaan mid ilaahay soo diray wey haye inay duufaan tahay inay dabayl iska caadiya tahay maxaad ku kala ogaateen Da- dabayli ma guri daday ka qaaday laanayeer miyay burburidaan mise alwaax bay jebidaa guryihii dhammaan filooyinka ahay bay jebisay haye sidee wax u dhaceen bal haddaad sharaxdid maxaa ka dhacay een, ceelasha hadda way jejebisay saddex qol iyo barandadood iyo musqushood iyo macaa bulukeetigii ku dhisnaa guri gurigu barshubu ahaaye dhulkay ku dhifatay dhulka Haye.
ayaga hal qol iyo daydkii iyo barandadii iyo musqushii way duulisaa isagan waa gartay marka sidee wax u egyihiin marka ma ma laanayeerina ma haysano alwaaxna ma haysano wax budaan mooye wax kaloo ma aragno meel marka iska iska taajoogno marka ma banaan cidlay noqoto meesha sida hadda adigu hadalka u dhigaysid guryihii way burbureen saa sheegaysid ma ba- dhulka- hadda xaafadda markaan boqol way dhan yihiin laakiin aniga lootadayda waa s- sideed guri waayo oo maxaa gaaray ilaa boqol kilomitr oo isku waarahay ay budo budo ka dhigtay waxaad iga warantaa guriga adiga aad deganeed waxaad sheegtay iyo kuwii ku dhadhawaaba in ay dumeen marka guryihii guriga aniga aan deganahay guriga aniga aan deganahay labaatan xaboo laamiyeeriya ilaa lix xaboo qol saarneed oo laamiyeeriya oo gees ka saarneed musqushi daydkii wixii oo dhanba ma haysto waxa xarbad xataa alwaaxda dhan loo kurtumaa arkay bahalka la yidhaahda laamiyeerigina waxaad umoodaa in masfax duubaba isagoo qanjaroor oo adlada ma ulba uu dhoobay oo madoobaaday meesha wax kaloo dhiba hadda nama haystaan waana caafimaad qabnaa anagu markan dad haanteenna waa caafimaad qabnaa adduunyadaas un baa tagtay maahan dabayshu goormay dhacday laba saac iyo labaatan saaka roob yar baa noo da-ay roobki yarka ahaa markuu sii dhammaan rabo laba saac iyo labaatan iyadoo qa- shanqaraysa noo timi amoodi guba adigu waxaa hadda ii sheegtay in guryihii kugu dhowaa lootadaadii dhammayd inay burbureen marka guryihii ma dhulkay soo dha guryihii ma dhulkay soo dhaceen mise mise bartoodiiba lama hayo guryihii wa waxba hadda kama ay taagna wax ka taagan hadda may jiraan way burbureen taasi waxay ahayd jawaahir maxamed ducaale oo khadka telefoonka ugu warramaysay caashe ibraahim aadan caashe cuud waxayna ka warramaysay dabayl ilaa boqol guri ku burburisay deegaanka ceelasha biyaha ee kaabiga ku haya magaalada muqdisho
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo inoo hayso sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka toddobaadkan barnaamijkeenna faaqidaadda waxa aynu ku eegi doonnaa sharci ahaan sida ay sharci ku tahay amaba uu ku dhaqangeli karo mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha soomaaliya waxaa khadadka taleefoonka haddaba ku jira oo doodaasi ka qaybgelaya xildhibaan cabdibarre yuusuf jabriil iyo xildhibaan cabdulqaadir cabdi xaashi oo labaduba ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka hase ahaatee fikir ahaan ku kala aragti duwan mooshinkan sidoo kale waxaa iyana khadka taleefoonka ee magaalada muqdisho ku jirta xaliimo jaamaca farax oo ah xogayihii hore ee dastuurkan xilligii la qorayey iyaduna ka mid ahayd guddigii dastuurka wax ka qoray islamarkaasina si dhexdhexaada u eegi doonta habka iyo sharci ahaanshiyaha dastuurka dhankiisa marka la eego mooshinkan haddii bal aan ku bilaabo dooda xildhibaan ee cabdi barre adigu magaalada muqdisho aad ku sugan tahay kusoo dhowow barnaamijka bal waxaad iiga warantaa halka ay ku dambeysay qabanqaabadiinnii hoosha mooshinka cabdulqaadir iyo xaliimo iyo sheeda waa salaamayo aad baad umahadsan tihiin horta sheeda waxaa qabaa marka doorashada ku hadlayo inaan horta kukadiin oo dad ka armi bixin moojkaas xildhibaanada u keeneen sharci bayna inay yihiin guddoonkuna gacanta ugu jiraa xilligii loogu talagalayna muxuu ahaa guddoonku muxuu ahaa asaga meesha loogu tala loogu talagalay la dejinayo marka moosinku sidiisa horta yaan loo arkin dhibaato keenayo yaan loo arkin waa in dadku u arkaa la xisaabtanka hay-adaha dowladda qof walba horta waa inuu arkaa oo dareemaa muxuu ahaa baarlamaanku awood ugu leeyahay hay-adaha dowladda ma la xisaabtami karaa marka tii bay ka mid tahay madaxweynaha in baarlamaanka ula xisaabtamo in wixii khalada oo dhaca shacabka loo sheego in hay-adaha dowliga madaxweynuhu ka mid yahay marka mooshinka horta yaan loo arkinin hala ogaado baarlamaanka inuu yahay hay-adda keliya oo la xisaabtanta hay-adahan dowliga la xisaabtanta wixii khaldanna soo bandhigta wixii saxsanna soo bandhigta marka mooshinkii waa taagan yahay wakti dhowna waxaan filayaa dira dowla inay maxkamadda xeelihii loogu talagalay in loo gudbiyo waa hagaag ee cabdulqaadir cabdi xaashi adiguna mudana waxaa tahay dhinaca kale ee mudanayaashaasi mooshinka wada kuwa kasoo horjeeda ah bal aragti ahaan maxaad ku dhaliishan tihiin ee xildhibaanadan wada mooshinka sharci ahaan waa mahadsan tahay zahra waa ku salaamayaa adiga iyo xildhibaan cabdi bare iyo xaliimo iyo dhegeystayaasha iyo meel jooga hadda markaan usoo noqono xurka mooshinka adigu mooshinka waxaan iyo wixii xildhibaan oo ila ila ila fakar ah waxaan ka arkayaa saddex ciladood baan ka arkayaa waaweyn oo ah waqtiinta iyo siyaasadda iyo sharciyadda saddexdaba khuseeya sida uu xildhibaan cabdibara yidhi waxaan ku waafaqsanahay in baarlamaanku yahay hay-adda masalaysa shacabka ayna xaq u leedahay waajibaadka baarlamaankana oo tamhiiliga ahna labada arrimada ugu waaweyn ay yihiin la xisaabtanka dowladda iyo sharci dejinta waa garta marka marka arrintu waa arrin fikri ah laakiin dhib ma jirto ummadda soomaaliyedna sida xildhibaanku sheegay waxa weeye inay caqligooda inta la tashadaan wixii markaa sax ah oo sharciyadda waafaqsan oo dastuurka lagu heshiiyey waafaqsan inay ku dhaqmaan baa la gudboon waayahay bal xagga sharciyadda markaad ka eegto muxuu yahay dulduleelada kaaga muuqda
wallahi waxaan jeclaan lahaa in xildhibaan cabdibare sharciyadda ee dastuurka ku taagan yahay inuu noo sheego marka hore waayo anigu waxaan ahay qof ciladeynaya sharciyadda uu ku taagan yahay waayahay xildhibaan cabdi bare haye
waxa weeye shuruucdan ku taaganaya sababta mooshinka horta loo keenay mooshin la iskama keenin waxaan rabaa bal abduqaadir saaxiibka inaan xasuusiyo hadday sharci tahayna ma ahna yidhahdo haddayna sharci ha yidhaahdo waxaa jirtay muxuu ahaa madaxweynuhu wuxuu wuxuu wareegto kusoo saaray fulin kusoo saaray jumhuriyadda federaalka lambarkada oo ah wuxuu kusoo saaray soddonkii bishii maarso laba kun iyo afar iyo tobankii xeer ka kooban toddoba qodob ka kooban ayaa wuxuu ku siixan yahay wasiirka hore aniga iyo madaxweynuhu ku siixan yihiin sharcigaas lix qodob oo kamid a waxay ku waxaa ku siix lix lix qodob baa ugu muhiimsan kow marka qodobo kamid a qodobka labaad iyo saddexaad iyo afraad ee xeerku waxay amrayaan dil toogasho ah oo lagu geliyo xubnaha ciidamada iyo muwaadiniinta kale iyadoo iyadoo dacwada maxkamada ciidamadu dacwada qaadayso sida ka muuqata madaxweynuhu wuxuu si bareera ugu xadgudbay oo si- si bareera ugu xadgudbay ugu sameeyey xadgud ugu sameeyey dastuurka marka la marka uu soo saaray xeer ama sharci ciqaabeed dil toogasho ah aanay ansixin golaha golaha shacabka golaha shacabka ahayn awoodda dastuuriga ee madaxweynena waxay ku caddahay qodobka sagaashanaad oo ka kooban toddobiyo toban farqadood toddobiyo toban farqadood farqad farqada waxay si cad u qeexaysaa ama u tilmaamaysaa madaxweynuhu markuu inuu wax markuu saxiixi karo ama markuu muxuu ahaa uu wax saxiixi karo wuxuu saxiixi karaa sharciyada oo ansixiyey baarlamaanku saxiixi karaa marka mar haddii qof la dilayo ama si taabta ay dhacayso awoodda madaxweynuhu ma saxiixi karo mana oran karo qof halayska dilo waa inuu sharciya ku helaa oo qodobaysa ugu jirtaa marka farqadahaas ee sagaashanaad oo todob maxaa todobada farqood ka kooban kuguma jirto kumana cadda madaxweynuhu inuu inta warqad ma yirahdo qof hala dilo inuu inuu oran karo kuma ficina marka bal cabdulqaadir muxuu arrintaas soo jawaabaya cabdulqaadir waaye adigaan kuusoo noqonayaa inkastoon xaliimana siin doono lagana eegi doono ee dhinaca dastuurka haye waa mahadsan yahay xildhibaan cabdibare horta arrin halkan qareen madaxweynaha ma ahay waxaana xildhibaan soomaaliyeed oo ku qanacsan in mooshinka xilka qaadista madaxweynuhu uusan bislayn degdegna ku jiro sharciyadan uusan waafaqsanayn tan sharciyadda waxaa weye qodobka sagaashan iyo labaata labaad dastuurka kumeel gaarka ayaa qeexaya sababaha looga qaadi kara madaxweynaha xilka sharciyadda mooshinka hadda uu ku taagan yahay waxay buuxinaysaa qodobka sagaashan iyo labaad faqradiisa koowaad oo ah soo jeedinta baa ka buuxda habraaca faqradaha labaad iyo saddexaad oo qeexaya habraaca xilka qaadista madaxweynaha oo ay ugu horeyso guddiga maxaan ku dhaha maxkamadda dastuuriga ah oo ah inuu sii dhegeysan lahay dacwada haddii baarlamaanku dacwad kasoo jeediya madaxweynaha oo xadgudubka hadda uu sheegay xildhibaanko kale hadduu sax yahay hadduu qalad yahay go-aan ka gaari lahayd meesha waa ka maqan tahay waxaa kaloo meesha ka maqan aqalkii sare oo baarlamaanka oo isaguna dastuurku uu qodobkiisa toddobiyo toddobaatan iyo koowaad faqradda i qodobka koowaad uu siinayo xuquuq dhegaysiga xilka qaadista madaxweynaha ah markaan usoo noqdo marka specific issuega uu ka hadlay xildhibaanku waxa weye madaxweynuhu hadduu soo jeediyey xeer idaari ah ama administrative hadduu soo soo jeediyey oo xeerkaasi uu baal marsan yahay dastuurka qaranka waxay tahay in baarlamaanku uu dib u celiyo oo yidhaahdo waa unconstitutional laakiin ma xalaaleynayo aniga aragtidayda iyo qof kastoo constitutional lawyer ah oo mutakhasas ku ah cilmiga dejinta dastuurka ma keenayo in xilka looga qaado waa garta bal halkaagjoog waayo waxaa meesha imanaya waxa la yidhaha intent niyadda madaxweynuhu waxa weeye inuu dastuurkii dalka ku tunto mase waxa weeye inuu xeer idaari ah oo arrin markaas dowladda la soo gudboonaatay wax ka yidhaahdo waaya waxaan qabaa oo xildhibaanka ku waafaqsanahay madaxweynuhu xeer ma samayn karo sharci ma samayn karo madaxweynuhu aan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalkaah uusan ansixin laakiin issues badan arrimo badan baa hoos galaya arrintaas mana keenaysa baan qabaa aniga in xilka loo qaado madaxweynaha waa garta waa yahay bal aan aado xaliimo jaamac afrax oo ah xogayihii guddigii dastuurkan sameeyey bal labadan qodob ee sagaashan iyo labo iyo sagaashan firqada toddobiyo tobnaad haddaad eegto muxuu ka qabaa awoodda madaxweynaha iyo sidoo kale in mooshin lagu keeni karaba waxaa weeyaan arrinta oo hadda uu ka hadlaya xildhibaanku ayaan ku raacsanay arrintaas waxaa si cad oo aada u qeexan u sheegaya qodobka sagaal iyo sagaashan iyo labaad ee constitutionka arrimaha looga keeni karo madaxweynaha impeachment waxaa lagu dhaho afka gaalada waxa weeyaan way caddahay laba arrimood weeyaan oo aada loo soo cadaynayo labadaas arrimood waxa weeya inuu khayaano qaran galay iyo inuu constitutionka jabiyo oo iyadana loo baahan yahay inay labadaasi cad yihiin soo lagu soo eedeeyey maxkamadda constitutionka maxkamadda constitutionkana hadda ma ma samaysna iyadana midda kale jirtana waa ku raacsanahay oo laba guri inuu ahaado waayo mar hadday dowladdu federaal tahay waa kuwii laalay gurigii kale weli ma jira isaguna waaya ku raacsanaantaada ka sokow qodobadaasi maxay qorayaan xaqiiqiyan qodobka sagaashanaad firqadiisa toddobiyo tobnaad oo kale
qodob oo sagaashan iyo laba wuxuu leeyahay madaxweynaha wuxuu sheegayaa in looga qaadi karo oo mooshinta lagu keeni karo khayaano qaran iyo xadgudub culus oo dastuurka uu ku sameeyo ama sharciyada kale ee dalka u yaala ka labaad wuxuu leeyahay waa in ay ka keenaan baarlamanka saddex dalool meel xubnaha golaha shacabka ee baarlamanka iyo golaha kale labadooda golo iyagoo isku jiraan maxkamadda dastuuriga ayaa markaas fiirinaysa inay leedahay sharciyad sal leh qodobka kale wuxuu leeyahy markii arrintaas la ogaado inay sharciyad leedahay iyo maxkamadda go-aan kasoo saaraysaa waa gartay haye
zahra waayo hore u soco xildhibaan cabdiqaadir ha zahra zahra walaal sida ay sheegtay weye walaalo horta qodobku waxa aniga aan rabo kale inaan ka hadlo waxa waaye sharciyadda dhinacna marka loo eego moshinku ma ma marayo maxkamad dastuuriya hadday jiri lahayd xataa ma marayo maxaa diidayo waxaa diidaya waxaa la rabaa intent waxa la yidhaahdo waxaa la rabaa in la establish gareeyo ama la caddeeyo madaxweynuhu xeerkan uu soo saaray oo xildhibaan cabdibarre uu sheegay ma wuxuu usoo saaray inuu ku baalmo kudus ku duwiyo dastuurkii mase waa waa mase waa administrative error waaye waxay tahay waxa weye baarlamaanku maadaama yahay hay-adda sharci dejinta wuxuu waajibkiisu waxa weye inuu laalo sharciga oo yidhaha waxba kama jiraan qaladka usoo saarnay laguma dhaqmi karo taasi taa waaye marka taasi laakiin ma keenaysa xilka qaadis ma keenayso ta labaad oo meesha ku jirta walaal waxaan haddaad yar fursad yar isiiso waktiga baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa ka haray koo iyo toban bilood waktigeeda ka haray waxa weye waddankaana meeshuu maraya siyaasiyan iyo dhibaatooyinka hortaagan ummadda soomaalida waa ka daragsantaha loo sheegi maayo wakti ku dhumi maayo waxa weeye mooshin marka ugu liito dubiesa oo aan la hubo inuusan marayn in waktigii lagu dilo ka haray dowladdan u haray oo lagu dhammayn lahaa shuruucdii iyo nidaamkii lagu gaari lahaa doorashooyinka soo socda qaab ay noqdaanba wax fiican maaha siyaasiyan marka la fiiriyo wuxuu keenay khalkhal buu keenayaa weliba horey abuurmay oo hadda aan arkayno baarlamaankiiba labaanki gurub u qaybsamay guddoomiyihii baarlamaanka waxaa la saaraya guddoonkii culays aysan ka bixi karin oo aan xaqna ahayn oo ah ama xagga soo aad ama xagga soo aad haddii kale waa waa kuna waa waa waa lagu jiday oo maahid guddoon fiican maahid waxay dhibaato u geysatay wadashaqaynta ka dhexaysay guddoonka iyo baarlamaanka iyo madaxtooyadii iyo hay-adihii fulinta waa tahay waxay dhibaato u geysatay beeshii caalamka waayo dhibaatada waan usoo noqonaynaa oo dalkan riixay oo dalkan riixaysa iyo dowladdii soomaaliya say wada shaqayn lahayn bay hakad iyo dhibaato gelisay waad ujeeday hadda saxaafadeedka u dambeeya ay soo saareen united nationska iyo african union iyo egas iyo dowladihii maraykanka iyo ingiriiska wada socda oo ay yidhaahdeen diplomatic language bay ku hadlayaan ay yidhaahdeen waxay arrintaani dib u dhigaysaa horumarka waddanka socda oo dadka diblomaasiyadda yaqaan anigu diblomaasi baan ahaan jiray walaallo b h d iyo loo master degree oo kasoo iyo political science waxa weeye war waa idinka quusanay weye macnaheedu waa idinka quusanay waxaad iska tuuraysaan qarbaad iska tuuraysaan laydinama shaqayn kara weye waxa meesha ku qoran marka waa ta waa ta cabdi baraan siinaya sahra waan ka baxayaa wuxuu ku yimid qaar wakti badan ayaan ku siin doonaa cabdiqaadir iikaadi ha ku baxo ama ha lagu soo doorto waa mahadsantahay cabdi barre inaad mooshinkan keenteen oo keliya maahan ee qodobadanna aad cuskanaysaan wax bal idinkaga dambeeyo ood u noqonaysaan haddee tan idiin socon weyda ma jirtaa kaba soo qaad dastuurkii lixdankii oo kale ayaa laga dhawaajinaya marka bal arrinkaas iiga waran intaan wax ku waxa weeye waxaan rabaa xildhibaanka saaxiibka horta inaan dib u xasuusiyo inaynu meeshaan uma inaan imaan inaynu horta maaragtay ama qof fiicno ama aan idhan waxaasaan ugu dhacaysa horta beesha caalamka oo saaxiibkay xildhibaanku afsoor mudan aada uga shaqaynayay beesha caalamku waana ka gudubnay horta heer ay wax loo yeerisa waa ka gudubnay beesha caalamku waxay nagu leedahay aan ku leenahay inayna faakuleeyaan waxay caawidan siiyaan laakiin hay-adaha dawliga ah ma ahan inay inta farigelin yidhahdaan saanu samayna horta beesha caalamka meeshaan ka saar beesha caalamka annaga isku filan dhexdeeda wixii khaladeeda ka yimaadeen hay-adaha dawladda xalinaysa u xalin jireen cid gaar hadda loogu xadgudbahayana maahan madaxweynaha lahaysa madaxweyne qaranka soomaaliyeed annaga doornay wixii xadgudubaa aan ku ayna horta ku xisaabtana waa waajib haddaan dastuurka dib usoo labta waxyaabaha halkaan ku cad runtii oo madaxweynaha anagu aan ku dhalinayno horta runtii waxa weye waa wax shuruucda ka baxsan madaxweynaha dabadiisa dastuurkan loogu tilay ka baxsan saaxiibkay xildhibaan wuxuu yidhi muxuu ahaa maxkamad dastuuriga ma dhisna aqalkiisa oo baarlamaanku ma dhisna waa run waxay ahayd muddo lixdan cashaa in madaxweynuhu kusoo dhisay maxkamadii dastuuriga ayada waxayba ka mid tahay waxyaabaha lagu haysto in madaxweynuhu soo dhisay maxkamadii dastuuriga ahayd haddii kiiskan markay waxaa horta dadka xageen la aadaya xageen la aadaya wixii dastuurkan ka baxo waxaan dib ugu laabaynaa dastuurkeedii lixdankii marka dastuurkii lixdan iyo kowdii qodobkiisa lixdan iyo qodobkiisa lixdan iyo labaad u faahfaahinaysa in ay awood u leedahay maxkamadda dastuuri maadaama ay gudayn maxkamaddaas taasaan hor dib u raacayna horta saaxiibkii saas xasuusinayo horta sharciga inaad dani yaqaano marka ma ahan waxaan isku hayno jagax iskuma haysano siyaasan iskuma hayne arrintaan madaxweynihii galay oo lagu eedeynaya madaxweyne waa sharci raariyihii galay marka horta qodobadaas waxa weeye wax ay u dhimayso laba kun iyo lix iyo tobankii ama doorashooyinkii u dhimayso lama arko qofku haddii lala xisaabtamayo maalin iyada u dhiman sharciga baarlamaanka waxa weeye waajib inuu la xisaabtamo hal bil hawaasi marka yaan lagu galgalin oo qofna yuusan horta oran shacabkiina yaan walaahaa la gelin oo la oran waxaa imaanaya muxuu ahaa isqabsiga imaanaya ma imaanaysa isqabsiga waxaa ka weyn maxaa keenay isqabsiga hay-adihii dowladdu inay waxaan soo bandhigaan maxaa keenay baarlamaanka wixii loo idmaday haddayna iyagu miiska soo saarin oo shacabka dareensiin oo ummadda dareensiin oran waxaana dhacay ee qof walba suu raba yuusan u fasirin ousan oranin wa hebel baa loo jira ama madaxweyne loo jeeda marka waxyaabaha aanu ka hadalnay oo madaxweynaha aanu usoo jeedinay oo mooshinka loo keenay waa wax cad oo nina uusan difaaci karin qofna ka hor imaan karin mana filahayo waxyaabaha halkaan muxuu aha xildhibaanada mooshinka ee madaxweynaha ay ku soo eedeeyeen oo leeyihiin khaladaadkan baan madaxweyne ku haynaa anigu ma filayo qof muxuu ahaa bawaajib soomaaliyeed ama qof xildhibaanu inuu oranayo waxaan madaxweynuhu ma geyn marka waxa waxaa lahayaa waa wax cad oo la taaban karaa la hayaa ko may laakiin sharcinimadiisa ayaa laga eegayaa sharci ahaanshiyaha unbaa laga eegayaa ee ma aha cidna ma difaacayso madaxweynaha si gaara sida uu sheegay cabdilqaadir cabdixaashi waxa loo waxaa loo cuskaday sharciyan baa loo cuskaday hadduusan wuxuu sharci ahayna looyarada kiiskan aanu u dhiibnay hadduusan sharci ahayn ma qabteen hadduu muxuu ahaa dastuurkan baalmarsan yahay lama guddoonku ma qabteen haddii kii lixdankii waxaan uusan waafaqsay lixdan iyo kowdii uusan waafaqsay lama qabtin marka anigu waxaan qabaa inuu yahay sharciyan halkaan waxa ku qorinaysa sharciyan iyo dastuuriyan waddo qodobada loo marayana waa waa la yaqaanaa marka taas sidaas anuu taas ka oran lahaa waayahay waa badan yihiin qodobada muxuu ahaa aan ku waxyaabaha su'aalo.
madaxweynaha aan bulshada kaa keenayna intan waa ka ka badan yihiin intabaa laakiin ka faa- ka faahfaahin doona waa tahay xildhibaan cabdi barre taageerayaasha madaxweynaha xildhibaanada q- ku fikirka aan idhaahde waxa ay sheegeen haddii loo noqdo dastuurkii lixdankii ama koob iyo lixdankiiba in madaxweynaha uu halkaasi ka heli karo qodobo ay ka mid tahay inuu isagu awood u yeelan karo inuu kala diri karo baarlamaanka Eh, sidaasi hadda adigu ma kula muuqataa ee ma ku jirtaa
horta waxa weeye ina horta sh- eh, sh- nidaamka iyo dastuurka keenan ka leexan lixdankii haddii madaxweynuhu ku leexdo lixdankii baarlamaankii een, xilligaas ee madaxweynuhu kala diri karay waxay ahayd baarlamaan shacabka madaxweyne la soo doortay oo shacab soo doortay iyo baarlamaan shacab soo doortay ahayd laakiin mid kastana wuxuu kaa kala duwan yahay madaxweynaha laftigiisaaba lasoo doortay marka qodob u masaabaxaya qof lasoo doortay inuu yaro waa kala dirhaya horta sharci male qodobna uma qabanayo maxaa yeele baarlamaanka waa baarlamaanti ma ahan baarlamaan shacab soo doortay madaxweynihii madaxweyne shacab soo doortay maahan baarlamaan baa soo doortay dee baarlamaankii soo doortay awood uu ku kala diro ama lixdanka u masaabaxaysa ma laha marka iyana qaadi taas waxba iyana waqti isaga qaadi waayo waxaan siinayaa eh, eh, eh, bal xalimo jaamac xalimoy een, dastuurkii lixdankii dabcan waad akhriseen oo waad aragteen kan intii aad wadeen hooshiisa bal ma- xaggee iska waafaqayaan arrinta mooshinka iyo madaxweynaha marka la eego labada dastuur dastuurkii lixdankii horta maba loo noqon karo markii jaartarka lagu jiray axdiga ku-meel gaarka ah ayaa waxaa ku qornaa in wixii kan laga waayo loo noqdo lixdankii haye markii ku-meel gaarka laga baxay dastuurka cusub la sameeyey meel dambe oo uu sheegayo oo loo qoraya meelay ku taalaan kulli ma arkin laakiin sida loo dhigayo warka haddii maxkamadii eh, dhexdhexaadka ka noqon lahayd ee dastuuriga aysan jirin iikaadi iikaadi daqiiqad waan ku siin doonaa cabdiqaadir xaashi haddii laakiin een, hay-adda fulinta ah ee garsoorka oo u dhexeysa hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta aysan meesha oolin meel kaloo loo noqdana aysan jirin dastuurkana dhinacba dhinaca kale uu suu doono uu ama u dhigaya ama uu u leeyahay sidaasi ma aha maxaa diidaya in dib loogu noqdo kii hore lixdan iyo kowdii
waxaa diidaya maadaama aanu tilmaamin in dib loogu noqdo constitutionkan oonay ku cadayn sabab loogu noqonayo ma laha laakiin in maxkamadda la samayn waayo xilligii la sheegay waxa dembigeeda iskale baarlamanka wuxuu la xisaabtamaa xukuumadda inuu isagu dabagalo oo in la sameeyo ay ku qasbaan bay ahayd way arkayeen waktigee iyagaa laga rabay inay ku qasbaan marka iyagaa ka seexda taasina Ah, marka tiina iyaga samaynin marka hadda waxay ku cadayn karaan mala iyaga inay dabagalaan waa in la sameeyo maxkamadda waa in guddigii cadaaladda la sameeyo waxay wax walba waktiyeysan bay lahaayeen inay dabagalaan bay ahayd waayahay cabdiqaadir xaashi baan siinayaa cabdiqaadir haye zaara waa mahadsan tahay laba qodob baan leeyahay mid waxa weye saaxiibkay een, een, xildhibaan cabdi barre arrinta uu ka dhawaajiyey oo een, een, sharciyadda iyo soomaalinimada iyo maaragtay arrimaha ani horta aniga waxaan qabaa een, een, xaq ma aha in lagu duubo eh, soomaaliyadda iyo soomaalinimada iyo wadanimada in in in go-a een, go-a mooshinka lagu duubo ma aha oo qofkii mooshinka ka beedisan uusan soomaali ahayn ama qofkii xildhibaan oo ra'yi ka keena uusan een, wadani ahayn aniga saaxiibaday wadaniyiin xilkooda gudanayay ila yihiin laakiin waxaa ila khaldan habka la raacaya iyo iyo iyo iyo shuruucda la adeegsanayo Een, markaan taa ka gudbo waxa weeye sida ay sheegtay een, walaasheen een, e, dastuurkii kow iyo lixdankii haddii xildhibaan ay yidhaahdeen madaxweynuhu e, dus- waxbuu kala diri karaana waa khalad E, anigu ma ogi xildhibaan baa halkaa yidhi Een, haddii xildhibaan la leeyihiin isagii baan adeegsanaynaa garsoor la aadaynaana waa khalad gabadhu say u sheegtay weeye dastuurkani eh, nin baa hadda ka hor wuxuu yidhi baa la yidhi qolo geel isku qabsatay nin eh, isticmaalkii kulla fidna cinda algeel mushkilada waddankan haysatoo dhani waa dastuurkan qajada ah oo dhibaatada badan oo si khaldan loo qoray oo jahawareerka miirana waxa weeye laakiin waa in lala noolaado maadaama isaga uu dastuur hadda yahay in lala noolaado weeye wixii uu ka aamuso oo isagu ka aamusana wuu ka aamusay wixii uu celiyo dastuur ka horreeyana isagaa u celiyo markaasaa la aadaya waa maadsan waayahay een xildhibaan waxaan ku noqonayaa cabdi barre cabdi barre een maxaa maxaysan xildhibaanadu xal kale u keeni karin mooshin un ma ahane arrintan way soo noqnoqotay dhowr iyo tobankii sano ugu dambeysay dowladihii federaalka ahaa midaan haatan een dowladihii kumeelgaarka midaan haatan federaalka dhammaan way soo noqnoqonaysay mooshin un mas-uul laga keeno ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha kadibna lagu kala tegayo marka miyay usoo jirin xal kale oo aad kaba soo qaadba wixii meelaad ula noqotaan leh oo wixii haddii khalad ay ahaayeenna laga garwaaqsado hadday sax ahaayeenna la isla wada qaato oo loo noqon karo oo si dowladnimada ay ku jirto aad baad umahadsan tahay horta waxaan rabaa xaliimo inaan aan dib ugu laabto dastuurkii lixdankii wax looguma laaban karaa mar haddaan dastuurkaana wax allaala iyo wixii dastuurka hore haddaan la laalin oo meel lagu laala ayna jirin waxaa qasaba wixii dastuurka laga waayo kii lixdankii waa taagan yahay ilaa laga gaarayo wixii dastuurka hore muxuu ahaa la laalahayo mar haddaan la laalin oo dastuurkii hore jiray kii lixdanka baan dib ugu laabanayna maxaa yeelay kaasaa maxaa saldhigga u dambeeya horta kaas wey mid horta kaasaan ka leeyahay midaan mooshinka horta waxaan rabaa waa mooshinadu waa soo noqnoqdeen wax badan bay soo noqdeen mooshinkana horta inaan laga dhicin oo aan laga dhicin mooshin macnaheedu waxa weeye la xisaabtanka horta hay-adaha dowladda dalka intaas waxaa soo mari jiray dhowr iyo toban ra-iisul wasaare oo muxuu ahaa cid mooshin laga keenay laga keenayay runtii dhowr iyo tobankaa mooshin oo ra-isul wasaaraha laga keeni jiray hal muxuu ahaa hal xabo oo baarlamaanka si toosa uga soo baxay ma jirin intaas ra-iisul wasaare ridayay oo labadii u dambeeyay hadda ay ku jiraan waxay ka soo baxayeen aragti madaxweyne ka soo baxayeen madaxtooyada ka soo baxayeen ay ka soo baxayeen tana waxay kaga duwantay marka mooshinka horta yuusan dadka la oranay maxaa wax kale loo waayay waa la xisaabtanka hay-adaha dowladda midaanu marka waxay kaga duwan tahay waa mid nagu cusub ama soomaali ku cusub ama africa ku cusub soomaaliya haddaan kasoo qaado ilaa lixdankii waa markii koowaad oo madaxweyne afrikaana inta baarlamaan usoo istaaga ay lasoo ay xisaabtamaan de marka haddii mar layihi madaxweynihii dalka lala xisaabtamaya oo muxuu ahaa mooshin baa ka yaala dee dadka dhulgariir inuu ku dhaco la yidhahdo waa la burburahaya iyo muxuu ahaa dhibaata la gelaya ma ahani waxay ahayd baarlamaanka in la yidhahdo baarlamaanka shaqadooda ha loo daaye iyo xisaabtankii hay-adahay ka mid taha marka yani dadku horta dhibaato u arki waa la xisaabtankii madaxweyne qaranka soomaaliyeed madaxweyne anaga shacabka waa dooranay dee haddii khalad dhacay oo layi waxaan dhacay hamooshin haddii laga keenay yaan loo arkin muxuu ahaa in la khaldan yahay waa in la yidhaahdaa baarlamaankii maanta mooshinkay keenay la xisaabtanka keenay hay-adihii dowladda la xisaabtamaya anugu marka kuma arko in la yidhahdo dhibaataa dhacayso iyo kala guur baa dhacayo iyo waktigaa yar maahan iyadoo hal bil ka hartay ra-iisul wasaara lala xisaabtami karaa madaxweyne lala xisaabtami karaa cid kastaa lala xisaabtamaya waa ku siinayaa xaash xisaabtankan maanta madaxweyne lala xisaabtamayo laba kun iyo lix iyo tobanka wax isbedelo inay ku dhacayaan anigu ma aaminsanin xildhibaan xaashi hay-adihii dowladda isla ka shaqaynaya waayo xildhibaan xaashi haye haye cabdulqaadir laba xaashi arrimood baan leeyahay mid waxa weeye dastuurka ee kun iyo lixdankii adaa keenay anugu maba ma jirin qorshaha walaal horta waa sida jirta laakiin oo la leeyahay sax waaye sax waa waa sax wa garan waaye walaal waxa weeye dastuurkii kun iyo lixdankii haddii si ka baxsan shuruucda jirta baarlamaanku qaar ka mid ihi ba horta baarlamaanka marka leeyahay ummadda soomaalida waxaan meelaa u sheegno baarlamaanku waa ku qeybsan yahay afkaarta marka leeyahay baarlamaan baa mooshin keenay xubno ka mid a baarlamaanka keena mooshinka haddii marka xubnaha walaalahaya oo buuxiyey shuruuddii lagu keenayo yani mooshinka haddii ay aadaan hab aan sharci ahayn oo kow iyo lixdankii aadaan madaxweynuhuna waa aadi karaa markaas waa xeregeel ay noqonaysaa ma aha nidaam iyo dastuur meeluu ka jira maaha midda labaad waxaan rabaa inaan u sheego saaxiibkay oo dhinaca baladka iska annaga dowlad maahan annaga dowladd inay dowlad noqoto rabnaan rabtaan nahay waa baaba-ay waddankan waa dowladnimadiisii dhulkay ku dhacday waxaan qoomaynayaa ilaahay iga sarreeyaa riditaankii la riday ra-isul wasaarayaashii hadika isdabamar buu sheegay cabdi cabdibare waddankan wuxuu u baahan yahay istiqraar siyaasi ah deganaansho siyaasadeed buu u baahan yahay wax maslaxadoo aanu ka raadinayna ama ku helaynaa ma jidho waxaan leenahay waa mas- mas-uuliyad dastuuri ah oo qofka xildhibaanka ama oo mas-uulka maanta jooga saaran meesha maanta mar uu dalkaani marayo ma qaadi kadho isqabqabsi aan raad lahayn aan raad lahayn oo dalkii afka ciidda loogu gelayo ma qaadi karto waa mahadsanta laakiin taasi way jirtaayo hadda meel looga noqdo mabala waxaa la leeyahay mudanayaasha baarlamaanka iyo dowladda ayaga ayaa isku mashquula halkii wax kale la qaban lahaa taasi haddaan taa uga soo gudbo Ta- taa haddaan taa uga soo gudbo Een, xildhibaan waxaan aadayaa cabdi barre Een, beesha caalamku laftoodu mayse soo dhoween oo aad la socotaan ee, midowga maxaa ku rahdaa yurub qaramada midoobay qaar ka mida een, ergeyga gaarka ee arrimaha soomaaliya uu ka hadlay een, mooshinkan inuu yahay mid seeteenaya hadafkii laga lahaa soomaaliya inay gaarto marka sidaasi aawadeed adinka suuragal ma tahay in qaar idin ka mid a xataa ay ka noqon karaan iyadoo la eegayo caqabadaha jira horta waxa weeye ka noqoshada horta ha noo dambayso taas waxaan rabaa saaxiibkii cabdilqaadir waa nin aad ixtiraamayo inkastoo hadda aan filayn inuu da- dalka dibadiisa ku maqan yahay wuxuu aada ugu celceliyey maaragtay muxuu ahaa mashquul iyo kaan iyo waxaan noqonaynaa muxuu ahaa eh, inaan maalinta nooshinkeena iyo maalin kasta eh, qabsano saaxiibkii cabdilqaadir horta hadalladu maanta leeyahay waan soo dhaweynaya waxay ahayd shalay ra-iisul wasaareyaasha markii la rigayay inuu ka qayb qaato oo yidhahdo war waynu burburaynaay inaan ra-iisul wasaarahan rigi inuu horta yidhahday ahayd oo maanta isleeyahay waa burburayna shalay markeed cabdilqaadir saaxiibkii cabdilqaadir ra-isul wasaarayaashii hore uu wax ka ridayay cid tiri muxuu ahaa waxaana waa burburaysa iyo waxaan horta midna ma jiro horta aan xasuusiye horta waxayna kaba burburan maayaane inta dalka timaadid kaale nala qayb qaado oo wixii khaldan nala tar horta saaxiibkii taasaan leeyahay midda labaad muxuu ahaa nuclear kay hadalkiisa iyo beesha caalamka beesha caalamku aad baan uga xumahay inay hay-adihii suuriga ahaa ay soo farageliyaan oo yidhaahdaan muxuu ahaa waxaan khalad baan u aragnaa falay nagu leeyihiin taladee nagu lahayna waa la shirnay waanu siinay nuclear nuclear kay waa nin ergay oo dalka jooga waa nin shaqaale ah united nationska wakiil uu yahay ma awood ma uu xukumi karo talana ma siin karo saasna waxnama yeelin karo Laakiin- hay-adaha dawligana waxma yeelin karo laakiin Eh, beesha talaha hadday soo caalamka- jeediyeen, dee Mhm.
taladay soo jeediyaan waa inay noqotaa tala dhexdhexaad ah, waa inay noqotaa ma aha in yada iyada soo waxbaa baaba'aya haddii wax baaba'ayaan ayagaa wax baabiinaya nuclear kay qaybtiisa ka mid yahay ayagaa wax baabiinaya waxaan leeyahay beesha caalamka waxaa leeyahay haddaad garab nagu siinaysaan shuruucdii dalkaanu ku taagannahay sharciyan baan ku taagannahay wax khaldan baanu saxaynaa nagu gacan siiya halkaa naga istaaga sida wuxuu- muxuu ahaa annagu dib noqo noqonana ma qaadina waxna ma dirayne sharci baanu adeegsanaynaa lena waxaana khaldan baarlamaankuna wixii khaldan ka uu leexan maayo wixii saxsanna baarlamaanku ma hor istaagayo marka wax walba yaan laga dhigin meeshii caalamkaasa meesha caalamka iyada halkaa maanta la dhigtay annagii isu tanaasulay Waa tahay, waa annagoo tahay.
meesha caalamka ku cararaya Waaye- hadda annagu isu tanaasulno soomaalinimadii la raasano oo dad dowladnimadii la raasano meesha caalamka waxba nama tirahdeen ee annagii baa iska daba laabanayne shacabka soomaaliyed waxaan leeyahay aynu dib isugu noqono waxba beel caalamiyeena ku galgalan waxba yeena wax ayna aan isku samayno kuma dhicine intaa laloo dira innaga waajib isku leeyahay aynu isu tanaasulno khaladkeena aanu garabsano haddaynan keena khaldan wax u sheegi karin goormaan dowladnimo noqon karnaa Waa ta- Haddaanan waa oran ku karin gartay.
anaa hebel baa khaldan Waa goorma ku horta gartay.
horumar gaarayna waa in xaqiiqa laga hadlaa inaan difaac galna ma aha Waaye- inaan nirahdo waxbaa burburaya ma ahan Waaye aan is dhegaysano.
Dadka guud aan waxba ka hormarin waa tahay een, eh, xildhibaan cabdi barre waa gartay laakiinse beesha caalamku halkaas ayay dowladda ku haysaayo magaalada muqdisho waan wada ognahay eh, waxaa jooga midowda afrika oo beesha caalamka ka socdo ama iyaga dhaqaalaha ku bixinayaan dhaqaalihii dowladda iyo kaalmadii la siinaya halkii ayay taalla marka ma ma dhici karta sinaba inaad uga maaragtay madax bannaanaataan isqabqabsigiinana ayaga ayaa dib eh, inta badan loola noqdaa Een, bal haddaan xaashi dhinaca kale dib ugu noqdo maxaan madaxweynaha een loola hadli karin oo sida dhinacanba ay sheegayaan haddii ay jirto in eh, sharciyo uu ku tumanaya isaga qudhiisa aan looga keeni karin sida ay sheegeen een, mooshinkan waayo hore waxaa u jirta in codka saasoo kaleeto lagu rido oo loo qaaday xildhibaano een, een, ra-iisul wasaarayaal hore oo madaxweynaha ay isqabteen sidaan oo kale marka maxaa diidaya in asagana tan lagu qaado haatan waa su-aal fiican weye Eh, walaal horta waxa weeye een, walaalkii wuxuu yidhi een, xildhibaanku een, eh, markii ra-iisul wasaarayaasha ra-iisul wasaarayaasha la ridayey een, si eh, nidaamsan baa loo riday oo la isku qabsanayn oo een, maxaan ku rahdaa aniga xataa xoogaa waa i dhiiba laakiin waxa weeye een, anigu waa kuu sheega waan qoomeynayaa in waxba la ridayba runta markaan kuu sheego Eh, walow aan aaminsanahay inaysan isku mid ahayn madaxweyne iyo ra-iisul wasaare rigidood ay aada u kala duwan yihiin Eh, masiirka ay wadanka uleeyihiin ay aada u kala duwan tahay taas waa ka tegaynaa tan labaad oo een, een, hadda su-aasha aada weydiisay waxaa weeye madaxweynaha waa laga keeni karaa mooshin haddaan laga keeni karina dastuurku maba qoreen boqolobka sagaal iyo labaatan sagaashan iyo labaad ma ku jiraan dastuurka waxaa weeye een, dastuurka madaxweyne muxuu yahay waay madaxweyne sidiisa muxuu yahay madaxweyne ma ninka kursiga fadhiya masoo kursiga waay Een, aniga madaxweynaha waxaan u aqaanaa xasiiska xasan sheekh fadhiyo xasan sheekh maaha madaxweynaha waa qof jooga baxayana waa waaye halkaan ii joog dhameeyo xafiisku xur muu leeyahay xafiisku astaantii qaranka weeye xafiisku noloshii qaranka weeye marka nafta laga siibayo waa in sabab weyn oo sidii hadda dastuurka markay gabadhu akrinaysay waa gross violations maaha iska violation maaha waxaa la soo markay Xalimo gross Gudheeda violation waqti tahana, siinaya, aan waa kugu soo inay- noqdo.
waa waa waa walaala waa inay waa inay gross violation oo cad tahay waay waaye waana in intaanka iyo niyaddu ay tahay mid ulakaca ay tahay wixii sixitaan u baahan sixitaan baa lagu sixi karaa waa in la saxo weysaan sheegayay laakiin marka madaxweynaha laga ridaya xilku waa inuu ama galo khayaano qaran galo oo treason galo ama waa inuu wax aan lala noolaan karin oo khalada galo waa maasanta waayahay n waxaan dib ugu noqonayaa xalimo jaamaca far xalimo may maqashaa maxkamadda sare waa tahay dhinaca sharciga haddaan bal ka eegno maxkamadda sare sharci ma ku tahay in loo gudbiyo mooshinkan dastuurka maxaa ku qoran
rasuulka waxaa ku qoran madaxda sare oo dhan waxaa xilka ka qaadi kara maxkamadda sare markii ay cadayso ayay isaga xasaanada ka qaadaysaa waxay ku wareejin lahayd guddoomiyaha baarlamanka marka arrintaasaa looga baahan yahay iyo cadaynta sharciyada lagu soo eedeeyay inay run yihiin iyo in kale labadaasaa looga baahan yahay waayo qodobka sagaashan iyo labaad nafteeda iyada laga rabaa xeer hoosaadka qodobka sagaashan iyo labaad waxaa isku khaladeen maxkamadda sare ee maxkamadda dastuuriga maxkamadda wax ka qaadi karaa maxkamadda dastuuriga dastuuriga haddaysi jirina maxkamadda dastuuriga ka hadla maxkamadda dastuuriga ka hadlaya waa tahay waa yahay waa tahay sharciga n muxuu dhigayaa qodobka sagaashan iyo labaad xeer hoosaadkiisa
qodobadooda hoose wuxuu dhigaya xeer hoosaadka baarlamanka ma aqaano laakiin dastuurku wuxuu sheegayaa markii ay maxkamaddu cadayso inay arrintaasi sharci tahay oo ku sifoobay arrimahaas la sheegaya madaxweynaha iyada ayaa ka qaadaysa xilka waa hagaag bal labada xildhibaan dib haddaan ugu noqdo xildhibaan cabdibare sidaad rabtaan hadday u suuroobi waayaan wax maxaa idiin qorshaysan muxuu yahay tallaabada labaadood qaadaysaan
de annaga tilaabo gaar oo hadda annagu aan qaadayno madax xildhibaanaa nahay annagu mar haddaanu mooshin keenno ama ra-iisul wasaaraha laga keeno ama madaxweynaha laga keeno ama wasiirha laga keeno waajibka xildhibaanadu waxa weeye inay inay soo gudbiyaan oo qalabka soo gudbiyaan xildhibaanada soomaaliyeed usoo gudbiyaan ama maxkamad ha ahaato ama meeshii kusif ha ahaatee dee annagu sharci ga wax gaaro annagu aan ka wadano iyo dan gaar aan ka wadano maahane annagu wixii sharciyana oo muxuu ahaa mooshinka uu ku yimi baanu soo gudbinaynaa dee maxaa idiin qorshaysan markaa leedahay waxaad annagii ma nihin dad maaragtay garsooraah oo wax kala sii tabay dhibaato wade dee annagu dhibaato ma ma wadnee muxuu ahaa qofkii lala xisaabtamaya waa muwaadin soomaaliya waxa anagu u arkaa qof abdaha si lala xisaabtamayo qof la rabo dawladnimadiisii la rabo wanaagiisii la rabo wixii khaldan laga leexinayo aan u arkaaye horta iyaan loo arkin muxuu ahaa wax dhibaata xildhibaan kala ma wadaan waxay soo bandhigayaan inay la xisaabtamaan hay-adihii dowliga la xisaabtamaya waaya haddii laakiin kaba soo qaadba hay-adihii dawliga ahaa hay-adda sharci dejinta tii fulinta iyo maaragtay dhammaan xildhibaanadiiba ay kala gadoodsan yihiin ama aysa isla shaqayn karin beesha caalamka ay soo saartay digniino arrintaasi ku wajahan sida uu hadda xildhibaan cabdiqaadir xaashi noo sheegayna hay-adihii dowladda iyo madaxdii dhexdooda laga garanayo xiisadii jirta marka soo saameyn kuma yeelanayso habsami u socodkii hanaankii dowladnimo laydinka rabay inaad hormuudka u noqotaan xamar anaa jooga cabdulqaadir dalka hadduusan joogin wuxuusan ka warqabay inuu sheego waa xildhibaan aad baa naga xumahay hay-adaha sidibaa hay-aduhu u shaqeynayaan xukuumaddii siduu u shaqeynaysaa baarlamaankii siduu u shaqeynayaa madaxweynehi xaakiimkiisu u fadhiyaa dadka wax dhibaato ah oo ilaa hadda jira ama isqabqabsiga ama meesha yaalla ma ay jiraan fikrada waa lagu kala duwanaan karaa waa waxaan waa siyaasad wiil iyo aabihiisa fikrada kala duwanaan karaa marka wax hadda maaragtay hay-adihii dowladda ishaysta ama shaqa la-aan socota midna male waad aragtay shalay shuruucdii baarlamaanku shalay ansixin waa aragteen xukuumadda sida u shaqeysa u fadhidaa madaxweynuhu shaqaysiibu wataa marka anigu waxaan kusoo gabgabinayaa muxuu ahaa hay-adihii dowligu sideeda u shaqeynayaan wax isqabqabsiya iyo wax dhibaataa oo dhex taalla ma lahan baarlamaanku sidiisa u shaqeynayaa marka dee madaxweynihii hadii halala xisaabtamo yani qofna u arag dadku iyan u arkin caalamkuna iyan u arkin waxbaa burburaya waxbaa isqabsanaya madaxweyne waa madaxweyne qaranka soomaalida ixtiraam buu lagu leeyahay asna waxaanu ku leenahay wixii khaldan waxaana khaldan inaan leedahay waajib bay nagu tahay marka haddii madax la arki jeedee ra-iisul wasaare lala xisaabtamo oo maanta madaxweyne lala xisaabtamay uma arka anigu in la yidhahdo dalkii dhibaata ka dhacaysa ama dhulgelin baa ku dhacaye waa xisaabtan kaasay ka mid tahay iyadana waa saxbi doontaa wadada u fiican bay ku saxbi doontaa ayaa laga hosti waayahay xildhibaan cabdulqaadir cabdi xaashi ee kanadaad joogtaa laakiinse dabcan xaalkii wadanka ama xildhibaanada laga sugaya qayb baad ka tahay maxaad xalka kusoo gabagabeyn lahayd walaal aniga meesha joogo macana ma leh xildhibaankuna aada buu ugu celceliyay arrintaa una ku qaldan yahay intaa adduunku marayay oo hadduu galay wadanka mar dhow aniguna waxaa kama hadlin anigu fasaxdaan ku joogaa dalkana waa ka warqabaa habeen walbaan labada dhinacba la hadlaa waxa weeye waxaan kusoo gabagabeynayaa arrintaas dalkan wuxuu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay inuusan beesha caalamka oo biilasha iyada bixisa inta badan inuusan didin buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay hay-adaha sharciga iyo fulintu inaysan kala cararin baarlamaanku waxa uu dalkaanu qaban karo ugu muhiimsan waxaa weeye in uu xeerar macna leh dejiyo oo awdaya dhibaatooyinka hadda ama gabdobolada dastuurkani leeyahay wuxuu hadda waxyaalaha ugu weyn oo xildhibaanadu ay ka hadleen cabdibare ama hadda mees masabka waa corruption waxa ugu badan oo laga hadlaa corruption weyan waxa musuq maasuqa la yidhaha musuq maasuqa dadka mutaqafiinta oo bartay oo ka fak oo mufakiriinta caalamka ka wax ka dhigay ma aha hunguri aadane ama human greed ma aha sababtiisu waxa weye institutions daciifa oo aan jirin oo xakamayn karin wa baarlamaanku hay-addii arrintaa wax ka qaban lahayd isaga weeye hay-addii sharci dejinta weeye baarlamaanka mudanayaasha sharafta loo walaalahay waxaan ugu baaqayaa markii sharci laga soo noqdo fasaxa sharci dejinta in xoogga la saaro oo la xisaabtanka dowladdu wuxuu imaanayaa markii shuruuc macnala dalka jidho oo lagu xisaabtami karo waa maasay waayahay ugu dambayntii waxaan kusoo gunaanadayaa xalimo jaamac afrax xalimo maxaad adigu dhihi lahayd labadaasi dhinac u dhexeeya arrinta oo hadda aan dhihi aniga intii sharci ahayd waa sheegay sida aan ka qabo laakiin muhiimadda dhan iyo meesha ay wax ka qaldayin waxa weeye waxaa muhiima in sharciyada wadanka la dhameeyo oo nidaamkii dawliga ahayd iyo miskiishanadana sidoodii loo isticmaalo maba la isla gaareen heeraha xisaabtanku meel hoosuu ka dhici lahaa marka arrimahaas oo dhan oo laga sugayo xukuumadda iyo baarlamaanka waa inay dhammaystiraan aad baad u mahadsantihiin ka qaybgalkiina barnaamijka faaqidaada dhammaantiinba waa mahadsan tahay waa mahadsantahay
barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegno sharci ahaan shiyaha mooshinka qaar ka mid a mudanayaasha baarlamanka soomaaliya ee ka keeneen madaxweynaha soomaaliya iyo sharcigu waxa uu dhigaya dastuurka oo ay qayb ka ahaayeen xildhibaan cabdulqaadir cabdi xaashi oo jooga dalka kanada iyo xildhibaan cabdi barre yuusuf jabriil oo jooga magaalada muqdisho iyo xaliimo jaamac faarax oo ah xogayihii guddigii dastuurka u xil saarnaa joogtana magaalada muqdisho ayaynu intaasi kusoo afmeereen intaaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
aad bay umahadsan tahay sahre cabdi axmed oo inala socodsiinaysay xubinta faaqidaada toddobaadka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacaddii galabnimo ah halkan si wada jira idinka daadahaynayaan caasha cuudiyan oo ismaaciil xuseen farjara haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inala socodsiinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka turkiga oo ka mida dalalka ugu waaweyn dunida islaamka ayaa sanadkan waxa uu madaxweynaha dalkaasi rajab dayib erdogan uu ku dhawaaqay in doorasho cusub oo deg dega la samaynayo mar labaad kadib markii doorashadii hore ay xisbiyada dalkaasi ku guuldaraysteen in midkood helo aqlabiyadda buuxda oo ay xukuumad saasi ku soo dhisaan sida uu faahfaahinayo bashiir macalin khaliif oo ah wariye madax bannaan oo ku nool dalka turkiga madaxweynaha turkigu si toosa waxa ugu dhawaaqay jumcadii aan soo dhaafnay doorasho labaad in dib ay uga dhici doonto waddanka turkigan kadib markii doorashadii bishii juun toddobadeedii dhacday ay sababtay in ay dawlad lasoo dhisi waayo ama ay sababtayba in ay xisbiyada siyaasadeed ee waddanka ka jira midno inuu codadkii loo baahnaa uu ku guulaysan waayo marka taas waxa ay sababtay marnaansho xukuumadeed oo muddo laba bilood oo waddankan ka jirtay iyo qalalaasooyin barbare socday sida gobolada waddanka goboladiisa qaybo kamid a xagga amniga oo kaleeta marka arrintaasaa sababtay in doorashada lagu dhawaaqo waxuuna si toosa u cilaamiyey doorashadaas inay dhici doonto kowda november sanadkan dhexdiisa bisha november kowdeeda ayuu madaxweynaha waddankani ku dhawaaqay jumcadii aan soo dhaafnay xisbiyada mucaaradka oo la rabay ama ay ahayd sida qorshihii ahaa in ay mid kamidi la midoobo xuku waddankan xisbiga soo hogaaminaya muddada dhowr iyo tobanka sana ahayd ee ak barty ayaa waxa ay ahayd in ay soo wada dhisaan xukuumad lagu midaysan yahay taasoo dadaalkeedii ay soo socotay muddadii labada bilood ahayd ee hadda aan soo dhaafnay laguna guulaysan waayey ayaa waxa ay tahay intooda badan inay ku faraxsan yihiin sababtoo ah waddankan turkiga iyo dadka turkigu waxay rabaan in ay talada waddanku gacanta u gasho hal xisbi ama hal koox marka waxayna u muuqataa iyaga laftoodu ku adkaysigii ay ku adkaysteen in ay suurto geli weysay xukuumad wadaaga in lasoo dhisaayo waxaa meesha ka muuqata in ay u arkaan in ay shacabku inay go-aan gaaraan inay xaq u leeyihiin ay tahayna xalka kama dambaystii taas xisbiga talada haya ee k b ee uu ka soo jeedo madaxweyne rajab dayib erdogan ayaa ku rajo weyn in uu doorashadan soo socota ku guulaysto inkasta oo uu loolan adag ka dhexeeyo isaga iyo xisbiyada kale xisbigan haatan talada haya ayaa waxa uu rajo weyn ka qabaa isaga iyo taageerayaashiisuba in ay ku guulaysan karaan doorashada loo ballansan yahay kowda november ee sanadkan dhexdiisa ah inay guulo waaweyn ka soo hoyin doonaan oo ah tii ay kusoo hogaamin jireen muddada dhowr iyo tobanka sanaha wadankan wadankan turkiga arrintaasi waxa weeye waxa ay dadku sheegayaan ama siyaasadaba falanqeeyay in ay u tahay xisbigan talada haya xisbiga ugu dhow ee ay tahay inuu ku guulaysto doorashooyinkan aqlabiyadiisiina uu dib u hantiyo kadib markii doorashadii aan soo dhaafnay ee sanadkan dhexdiisa ahaa ay aqlabiyadii ay dhumiyeen marka waxaaba la sheegayaaba in qalalaasooyinkan iyo gobolada dhanka bari iyo dhanka bariga iyo koonfurta ah amni darada ka soo korodhay beryahan dambe in ay fursad siin doonto qolyahan xisbigan talada haya inay ku kasbadaan codka dadka shacabka ee turkiga ee codbixintooda u dareeri doona bisha november kowdeeda dalka turkiga ayaa qaatay hanaanka calmaaniga ah taasi oo ka dhigan in diinta islaamka iyo la kala saaro siyaasadda sannadkii kun sagaal boqol siddeed iyo labaatankii xilligii uu talada hayay ataturk oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee dalkaasi laakiin xisbiga iminka talada haya ayaa aaminsan fikirka islaamiga ah waxaana uu u muuqdaa inuu kalsooni badan ka helay shacabka dalkaasi intii uu talada hayay dadka turkiga ayaa dabcan axzaab baa ka jirta wadankan oo afar xisbi baa ka jirta waa xisbiga talada haya iyo saddex xisbi oo mucaarada saddexdaa xisbi mid walba aragtidiisa siyaasadeed wax ay ku baysgaraysan tahay ama ku salaysan tahay baa jirta axzaabta qayb kamidi waa qowmiyiin oo waxay u arkaan wadankan inay xaq u leeyihiin keli ah inay dawlad ka noqdaan oy ka taliyaan nimanka turkida dadka turkiga asalka u dhashay qaybo kamidi waa qolyahan kurdigu xisbi ay leeyihiin oo dimuquraadiga la yidhaahdo xisbiga kale ee ugu weyn markii laga tago midka talada haya waa xisbi la yidhahdo j h b oo ah xisbi almani ah oo ku socda siyaasadii ninkii aasaasay jamhuuriyaddan turkiga ee cusub waa waa ataturki ninkii la dhihi jiray kamal ataturki mustafad kamal ataturki marka dadkan turkiga ayaa intooda badan sida ay ka muuqata siyaasadii dhowr iyo tobanka sano dhankii usocotay waxay tahay inay aada usoo dhaweynayaan qof kaste oo mabaadi diineed wuxuu rababa ha haystee wadankooda horumar u keenaya ayaa waxay u arkaan xalka keli ah inay tahay taasina waa midda sababtay in ay muddo saddex iyo toban sana ah ay hogaanka wadankan ama taladiisu ka go-aysay xisbigan akbarti ee ay siyaasadihiisu ku salaysan tahay ama uba janjeeraba dhanka diinta ah
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeliyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan ayaa barnaamijkaasi umuuraha islaamka soo diyaariyey halkana ka soo jeedinayay waxaanu idinkaga imaanayay idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o waana galabnimo jimco ah bisha agoostna ay tahay siddeed iyo labaatan sanadka laba kun shan iyo toban gabagabadii idaacadda ayaan kusii siqaynaa hasaate intaanan ka bixin aan qadar idinka xusuusino qaar ka mida qodobada warka caalamka ugu weyn ismaaciil mahadsanid caasha mas-uuliyiinta dalka austeria ayaa sheegay inay xabsiga dhigeen ilaa saddex qof oo lala xidhiidhinayo koob iyo toddobaatan qof oo meyd ah oo muhaajiriin ah oo laga helay gaadhi marayay waddo weyn oo u dhow xuduudda dalkaasi la leeyahay hungary ciidanka booliska ayaa sidoo kale sheegay in tirada meydadka la helay ay kor u kacday oo ay koob iyo toddobaatan gaadhi kuwaasoo sagaal iyo konton ka mid ay rag yihiin sideedna ay dumar yihiin halka afar kalena ay carruur yihiin kuwaas oo la aaminsan yahay in ay ku nafqabatoobeen gaadhi ay saaraayeen taliyaha booliska ee gobolka bergland ee dalka austeria ayaa sheegay in qaar ka mida meydadka la helay ay wateen waraaqaha socdaalka dalka syriya kuwaas oo muuqda inay dadkaasi ka soo cararayeen colaadaha ka socda dalkaasi syriya dhinaca kalena magaalada dhinaca koonfureed ku taalla ee dalkan maraykanka ee la yidhaahdo new orleans ayaa waxaa kasoo wareegtay toban sano markii ay waxyeelo xoogan soo gaadhsiiyeen duufaan xoogani aad baad umahadsantahay ismaaciil guud ahaan idaacaddii galabnimo inta ayay ku dhan tahay intaan mar kale kulmayno waxaan hawada kusoo noqon doonaa mar kale haddii aaleed macaaw saacaddu markay tahay toddoba inta ka horreysa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.